halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a aad si toosa nooga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka iyo labayo labaatanka mitriban iyo herarka efmyada magaalooyinka qaar iyo boggeenna v o a somaaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabtii afar iyo tobanka bisha march sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna galabnimo waxaa halkan si wada jir ah idinka daadahaynaya cabdiraxmaan xuseen furre iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
niman xalay ciidanka booliiska oo howlgal ku jira weeraray oo isku dayay inay weeraraan dhibaatana geystay ayay qayb ka ahaayeen waa la soo qabtay ciidankaa soo qabtay waxay ku soo qabteen shaqadii ay halkaasina wuxuu ahaa afhayeenka laamaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya qaasim axmed rooble oo ka warramaya rag la sheegay inay al-shabaab ka tirsan yihiin oo xalay howlgal lagu soo qabtay qodobada kale ee aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo kala diray guddigii adeega garsoorka iyo faaqidaad dhanka sharciga ah oo aan arrintaas idinka hayno saraakiil iyo madaxda sare oo ka tirsan hay-adaha amniga dalka kenya oo tegay magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari kenya barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa ka hadlay waraaq furan oo toddobiyo afartan mudane oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee ku jira aqalka senetka ay u direen hogaamiyaasha dalka iiraan oo ku saabsan muranka ka taagan heshiiska hubka nukleyarka iiraan xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa sheegay in arrintani ay tahay mid aan gebi ahaanba lahayn wax fulin ah keri oo maanta ka hadlayay shirka ka socda goobta dalxiiska ee sharmalsheekh ee ku taalla dalka masar ayaa yidhi aan idiin caddeeyo warqadaasi waxay ahayd mid khalad ah marka loo eego awoodda ay leeyihiin golaha sharci dejintu waraaqda ay u direen mudanayaasha maraykanka ahi dalka iiraan ayay uga digayaan in madaxweynaha soo socda ee dalka maraykanku in uu ka bixi doono ama meesha ka saari doono heshiis kasta oo laga gaadho arrinta hubka nukliyeerka iiraan islamarkaana golaha kongareeska maraykanka uu heshiiskaas wax ka beddel ku samayn doono toddoba qof ayaa dhimatay kadib markii dhacday diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ay lahaayeen ciidamada milatariga dalka serbiya diyaaraddan ayaa siday cunug yar oo shan jira kaasoo neefsashadu ay dhimaysay islamarkaana loo waday isbitaal si gurmad caafimaad loogu fidiyo wasaaradda gaashaandhigga ee dalka serbiya ayaa sheegtay in shilkaasi uusan qofna ka badbaadin warbaahinta ayaa sheegtay in dadkaasi ay ka lahaayeen afar ka tirsanaa shaqaalihii diyaaradda laba shaqaale caafimaad iyo cunuggii yaraaye bukay diyaaraddan ayaa ku dhacday meelaan sidaas uga fogeyn eeriboodka magaalada bergrade ee caasimadda dalka serbiya madaxweynaha dalka ukrain betro boroshenko ayaa sheegay in ay jirto xoogaa hoosu dhac ah oo ku yimi dagaalada ka socda bariga dalkaas ee u dhexeeya ciidamada dalka ukrain iyo kooxaha mucaaradka ruushku taageero master boroshenko ayaa ka sheegay telefishanka in arrimaha keenaya in maalmahan aanu jirin khasaare soo gaadhay dhinaca ciidankiisa in ay tahay inay jiraan hoosu dhac muuqda oo maalmahan ka jira marka laga hadlayo iska horimaadyada wuxuuna sheegay haddii mar kale dagaaladu dib u soo cusboonaadaan inay heli doonaan hubka culus oo uga imanaya wadamada reer yurub laakiin mu carabaabin cidda sida gaarka ah ballanqaadka ugu samaysay inay hub culus siin doonto
labaatan qof ayaa dhimatay lix iyo labaatan kalena waa la leeyahay kadib markii xeebaha galbeedka dalka maymar ay ku degtay doon ay saarnaayeen in ka badan laba boqol oo qof adduuntan ayaa la waayey shalay galab xilli ay ku sii jeeday magaalada sidwa ee ku taalla gobolka rashiine ee galbeedka dalka maymaar xilli mawjadaha baddu ay kacsanaayeen saraakiisha dalka maymaar ayaa sheegay in ilaa hadda lasoo badbaadiyey boqol iyo lixdan iyo toddoba qof iyadoo la aaminsan yahay in dadka kale ay geeriyoodeen shilalka noocan oo kale ayaa la sheegay inay yihiin kuwo inta badan ka dhaca xeebaha waddamada kulaala koonfur bari qaaradda aasiya maadaama safaradan loo adeegsado doonyo duqoobay haddana la saaro rakaab xaddhaafa
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan oo idinka imanaysaa washington haatanna muqdisho magaalada muqdisho ayaa maanta waxa ay hay-adaha ammaanku ku soo bandhigeen muuqaalada rag la sheegay inay al-shabaab ka tirsanaayeen war arrintan ku saabsan waxaa muqdisho inooga soo diray xasan kaafi qoysti dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta saxaafadda usoo bandhigtay afar nin oo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab kuwaasoo lagu soo qabtay weerar xalay ku dhex maray jidka warshadaha ee magaalada muqdisho iyaga iyo qaybo ka tirsan ciidamada amniga soomaaliya afhayeenka laamaha amniga ee dowladda federaalka qaasim axmed rooble oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa qaybaha kala duwan ee warbaahinta usoo bandhigay muuqaalka raggan lagu tuhmayo al-shabaab waxaana uu sheegay in weerarkii xalay ay soo qaadeen raggani ay ku dhaawaceen laba ka tirsan ciidamada amniga oo xilligaasi howlgal ku jiray sidii cadowga ummadda soomaaliyeed caadada u ahayd saakay waxaan haynaa afartan nin cabdulqaadir cabdalla saarax iyo cabdicasiis cabdulaahi axmed cumar maxamed diiriye maxamed cabdulqaadir aadan waxay ka mid ahaayeenoo qayb ka ahaayeen niman xalay ciidanka booliiska oo howlgal ku jira weeraray oo isku dayay inay weeraraan dhibaatana geystay ayay qayb ka ahaayeen waa soo waa la soo qabtay ciidankaa soo qabtay waxay ku soo qabteen shaqadii ay galeen awal hadda waxaanba ogeynba dhallinyaro la qalqalday iyo maaragtaaye arrimo noocaasaan ogeyn hadda saaka waxaanba u jeedaaba nin aan isleeyahay lixdan lixdan jir waa uu yahay ayaan uga dhex jeedaa wejiyadooda waad u jeedaan laba nin baa ku dhaawacantay wax labada ninna dhaawacooda waa uu fiican yahay wax dhibaato ahina ma aysan jirin jidka warshadahana maaragtaay uu weerarku xala ka dhaca baaritaankii oo markhaatiyaashii leh oo wixii oo dhan leh oo weerarkii leh oo cadaymihii leh lagu qabtay aan keenayn muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa ciidamada dowladda federaalku waxa ay howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ka wadeen qaar ka mid a xaafadaha magaalada muqdisho kuwaasoo ay ku soo qabteen dad badan oo ay sheegeen inay qayb ka yihiin falalka xasilooni darrida ee ku soo noqnoqda caasimadda soomaaliya ee muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
kaasina wuxuu ahaa war uu magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a ee xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
waa tahay mar kale galab wanaagsan wareegto uu ku seexan yahay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu kala diray guddigii adeega garsoorka guddigan ayaa waxaa guddoomiye u ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare caydiid ilka xanaf waxaana xubin ka ahaa xiriiraalyaha qaranka haddaba hawshii iyo sharciyan guddigan waxa uu ka waraystay xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil oo sidoo kale ka mid ahaa guddigii dastuurka ku-meelgaarkae hadda dalka lagu dhaqo ismaaciil xuseen farjar oo haatan stuudiyaha ugu heliya isagoo uu horreyn weydiiyey sida uu arko wareegtadan uu madaxweynuhu guddigaasi ku kala diray
waraaqda waa akriyey ismaaciil waraaqda waxaa iiga baxday inay tahay sharci darro madaxweynaha awooddaas meeshuu ka keenayo lama yaqaano dabcan guddigan isnaa guddi wuxuu ahaa mar hore in la kala dira ahayd sida dastuurka ku qoran waxay ahayd soddon beri kadib markii cabinetka ugu horreeyey ama golihii wasiirada ugu horreeyey oo barlaminta saacid la keenay in la dhisay ahayd in la kala diro mid cusubna la keeno lama sameynin sababaha loo sameyn waayna waan naqaanaa
waan gartay haddaa lagu haddaa lagu soo baraarugay laakiin even hadda kala dirideeda madaxweynaha meel uu ka soo galo lama yaqaano dekreetada uu madaxweynaha qoray waa akriyay hal meel ay uga qoran tahay ma jirto markaan aragnay soo jeedintii golaha wasiirada iyo prime ministerka maxaa yeelay madaxweynaha intuu soo baxo garsoor gacan lama geli karo haddaan halka kaa weydiiy aan kaa dhex galo xildhibaan n markaad leedahay markaa waa sharci darro ereygaas aad isticmaashay inuu madaxweynuhu kala diro bal dadka u fasir sida ay sharci darro u tahay waxay sharci darro u tahay in gole la kala diro waa arrin fulin ah waa dastuurka qodobka sagaashan iyo toddobo oo dastuurkeenna ah farqadiisa koowaad waxay leedahay awoodda fulinta ewaddanka waxay gacanta ugu jirtaa golaha wasiirada golaha wasiirada marka la yidhaahdana in waxaa waxaa ka mid ah prime ministerka marka dekreetadan kama muuqato wax soo jeedin ah golaha wasiiro lasoo marsiiyey prime minister lasoo marsiiyey madaxweynaha inta fadhiisto wuxuu yidhi markaan eegay qodobka sideed iyo tod- siddeetan iyo toddoba qodobka siddeed iyo toddoba waa qodob iska general ah oo dhahaayo madaxweynuhu waa ilaaliyaha iyo horumaryaha mabaadiida aasaasiga dastuurka iyo iyo markaan eegnay qodobka boqol iyo afartan iyo saddex oo lagu saxsan yahay oo dhahayo wixii hay-ado dastuuri ah oo charterka hore ku dhisnaa ay baaba'ayaan waa in la baabi'iyaa haddii dastuurkan cusub eh, la- la- la- la hirgeliyo marka waxay ahayd soddon maalmood eh, kadib markii xukuumadda la dhisay oo saddex sano ku dhawaad ka hor in la sameeya En- lama sameynin sababaan loo sameynina waaya een, sababaha intaanan u u tegin een, qodobka ugu dambeeyey boqol iyo saddex iyo afartanaad ee dastuurka kale marka laga hadlayo ama sida aad ku dooday ee aad sheegtay ah een, marka horeba inay ahayd soddon beri gudahood in lagu kala diro een, isla markaana aad sheegtay inay sharci darro marka horeba ku fadhiyeen haddiiba aad waafaqsan tahay marka hore inay sharci darro ku fadhiyeen madaxweynuhuna awood u leeyahay inuu dastuurkii ilaaliyo een, eh, taas qudheedu miyaanay ahayn inuu kala diro madaxweynuhu ciddii doonta xukuumaddu ha soo magacawdo ciddii iyo golaha shacabka sida dheer uu digritada akhriya waxaa ku qorayd een, golaha shacabka iyo madaxweynuhu ku socodsiiyey golaha xukuumadda inay goli adeega shacbiga soo magacaabaan maya eh, madaxweynaha awood uma laha maxaa yeelay en, ah, eh, sida ku qoran qodobka sagaashan iyo toddoba eh, fulinta waxaa iskale golaha en, ah, en, ah, wasiirada uu prime ministerka madax u yahay waxay ahayd arrintan inay kasoo timaado en, ah, soo jeedin golaha wasiirada inay ka timaado eh, madaxweynaha intaas kasoo galo inuu yidhahdo waxbaan kala diray waa wax qalad awaa taas waa taas Eh, midda kale waktigan hadda oo lagu soo baraarugay in in in guddiga adeega dastuurka hadda la hagaajiyo eh, taa laftigeeda shaki badan ay keenaysaa maxaa yeele ol- saddex sano ku dhawaadan waxaan lahayn war guddigan waxa laga bedelo yani soddon soddon beri en, ah, kadib in la sameeya ahayd markii xukuumadda la sameeyey intaas waa laga cagijiitamaya sababihii looga cagijiitamayna waan naqaanaa haddana Way- waan naqaanaa sababaha loogu degdegayo sababaa loogu degdegaya maxay yihiin dhowr jeer baad kusoo celcelisay ereyga ah sababaa loogu degdegaya bal sababaha adiga maxay kula muuqdaan aragti ahaan Een, sababaha loogu degdegaayo waxa waaye een, een, marka marka ugu horeysa waxa waaye een, ah, maxaa loola dahay oo intaan loo sameyn wa- waxaa loola dahay intaan loo sameyn waxa waaye yani markay ahayd april labada kun iyo saddex iyo toban madaxtooyada waxay organize garaysay ama ay qabatay eh, shir eh, eh, dib u habeynta een, ah, een, ah, cadaaladda ah shirkaas aniga xuban weyn aan ka ahaa oo aan aan aan ka shaqeeyay qoraaladii kasoo baxeen waxbaan ka- aan aan- aan- aan kas- kaga soo qoray En, ah, oo judicial reform lagu sameynayo waxyaalihii kasoo baxay waxaa ahayd eh, in eh, guddigaas en, ah, inta la- la habeeyo guddi cusub la keeno waa laga cajajiitamay waxaa looga cajajiitamay maxaa yeelay diyaar uma ahayn madaxtooyada iyo madaxweynaha inuu reformkaas in la sameeyo looma ahayn Een, adigu waxaad ku doodeysaa een, in marka hore sharci darro ay ku fadhiyeen adiga haddaan si kooban kuu weydiiyo in golahan la kala diro adigu ma taageersantahay mayha laba laba mid inaan kala saarno waayo Mm.
en en inaan taageersanahay in la kala diro iyo in loo kala diro si sharci darro ah yani dadkan sharci darro ay ku fadhiyeen marka si sharci darrahaan ku kala diraynaa wax macquula maaha waa tahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ka hadlayay kadib markii maanta wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha lagu kala diray guddigii eh, dhanka garsoorka wuxuuna warramayey ismaaciil xuseen farjar oo istuudiyaha igu heliya
galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad wararkaas iyo warbixinahaasba kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna mandheera madaxa madax ka tirsan hay-adaha ammaanka dalka kenya ayaa tegey magaalada gaarisa si ay u soo qiimeeyaan xaaladda ammaanka iyo khasaarihii shalay ka dhashay weerarkii lagu qaaday guddoomiyihii mandheere yaasiin ciise wardheere ayaa warkan ka soo diray magaalada nairobi da magaalada madheere ayaa degan kadib markii weerar shalay lagu qaaday kolonyo gaadiida uu horseed ka ahaa guddoomiyaha deegaankaasi laga soo doorto mandheera cali robo maantana waxaa halkaasi gaaray taliyaha ciidanka booliiska ee waddanka kenya joseph bonnet iyo wafdi lixaad leh oo ay weheliyaan taliyaha ciidanka g s u-ga ee waddanka kenya mr joal kitili iyo sarkaalka ugu sarreeya ciidamada ilaalada booliiska ee biga la yidhaahdo iyo khubaro kale oo iyaguna aad ugu xeel dheer waxyaabaha qarxa iyo sida loo maareeyo gabarnarka deegaankaasi cali robo isagoo watay toddoba gaari oo koloyaa la sheegayaa inay ku sii jeedeen maalintii shalay tuulada loo yaqaano warguduud halkaasi oo la sheegay in lagu weeraray gantaalaha garbaha laga tuuro oo ay sheegteen dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka soomaaliya diyaarad ka mida nooca ciidamada milatariga ee waddanka kenya ee qumaatiga u kaca ayaa la sheegayaa iyaduna inay gaartay deegaanka mandheera saaka lixdii iyo soddon daqiiqo halkaasi oo ay ka soo qaaday dad ku dhaawacmay weerarkii shalay iyo meydad la sheegay in la keenay goor hore oo duhuradii magaalada nairobi iyadoo qaar ka midana dadkaasi ku dhintay weerarkii shalay la sheegay in lagu aasay deegaanka mandheera saraakiisha ayaa warbixin ka dhegaystay dadka mas-uuliyiinta ee deegaankaasi laga soo doorto dadweynaha iyo qaybo ka mida dadka la shaqeeya hay-adaha dhinaca ammaanka waxaana la sheegay in ciidamo dheeraada deegaankaasi la geeyey iyadoo wararka haatan soo gaarayana ay sheegayaan in geefanaan dheeraada deegaanadaasi la geliyey si markaasi looga hortago dadka la sheegay inay shaqaaqooyi halkaasi ka abuurayaan taliyayaasha ciidamada qaybo ka mid halkaasi tegay ayaa sheegay in weeraradan lala xiriirin karo weeraradii ka dhacay sanadkii aynu ka soo gudubnay meelo ka mida deegaanka mandheera iyadoo garnaylka gacanta laga tuuray la sheegay baaritaanka haatan lagu samaynaya inuu yahay kuwa ka mid a noocyada ay adeegsadaan dhaqdhaqaaqyada al-shabaab sida uu sheegayo jawaal kitili oo ah madaxa ciidamada j s u-ga ciidamo kale oo dheeraada ayaa iyana la sheegaya in xuduudaha lagu geefay iyadoo ay ka dambeysay maalin keliya markii diyaaradaha aan cidina wadin la sheegay in lagu duqeeyey gawaari ay wateen dhaqdhaqaaqa al-shabaab saraakiil ka tirsanoo halkaasi lagu dilay deegaan ka baxsan duleedka degmada baar dheere ee gobolka gado yaasiin cise wardheere v o a nairobi
waa tahay dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkaad wada sugayseen hamalyada iyo heesaha oo ay daadiinayaan ibraahim xasan daanduray iyo cashe ibraahim aadan cashe cuud
waa tahay waa barnaamijkii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka galabta waxaannu ku bilaabaynaa warqad ibraahimow mehera waxaanay naga soo gaartay aabe axmed maxamed diiriye nacnac buu ku magadheer yahay hooyo faadumo jirda nuur cabdicasiis maxamed diiriye abdulqaadir maxamuud diiriye iyo khaalid maxamuud diiriye dhammaan reer maxamuud diiriye waxay hambalyo iyo bogaadeen u dirayaan yuusuf maxamed ismaaciil iyo caasha muuse maxamuud oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxay leeyihiin meherkaasi waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii lagu gaaro aqalgalka loo aayo dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray caasho dhammaan reer cabdinuur iyo hooyo khadiijo xasan maxamed cabdinuur iyo cabdulaahi cabdinuur iyo xasan cabdinuur iyo maryan cabdinuur iyo maryuun cabdinuur iyo aadan xasan cali iyo aadan isxaaq suldaan xuseen iyo zeynab xuseen iyo xabiibo xuseen iyo maryan sheekh iyo aamine sheekh iyo hodan cali bikolo iyo caruurteeda iyo weriye maxamed cibaar diriye iyo weriye cabdicasiis fantastic dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taaniyad u diraan macalin isxaaq cabdi iyo afadiisa xabiibo ibraahim oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen dalka kenya gaar ahaana dhadhaab dhagaxley wiilkaasina waxaa loo bixiyey siyaad macalin waxay leeyihin allah ka dhiga kii soo barbaara aamin aniguna amiin ayaan raacinaya warqadanna waxay ka timid sucaad cabdiraxmaan galiixe iyo sharma arke cabdiraxmaan galiixe iyo naciima cabdiraxmaan galiixe maxamed cabdulaahi galiixe iyo sidoo kale umul khayr maxamuud shire ismaaciil xuseen farjar cabdixakiin maxamuud shirwac yaasmiin cabdulaahi galiixe iyo caadil sidiiq galiixe dhammaan dadkani oo kala jooga yurub kanada maraykanka iyo somalilan waxay hambalyo aan lasoo koobi karin hawada u marinayaan boqorada baa layiri ugbaad cabdiraxmaan galiixe iyo waa cabdalle maxamed geelle oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa ducada waxaa layidhi waa asxaabta daadihinaysa barnaamijkan hees xul ahna ah waxaa layidhi caashay daandureeyo u saara waa tahay ducada iyo heesta ibraahino labadaba dhinacaagaan usoo riix meherkiina waxaan eebid kaga baryayn aan idin horseedo guur raaxo badan oo aad ka heshaan ubad kheyr qaba heesta ugu horreysa ee aan u ciyaarayna dhegeystayaashan caasho waa jamasho
Ana heestaasi jamasho waxa ahaa wadajir ugu luuqeynayay sahra axmed jaamac iyo fanaanka axmed mooge liibaan waxaan filaya dhegeystayaal fara badan jamasho ibraahimow inay isagoo dhegahooda uga heleen waxaana ka mid tahay sii hore dhinaca waraaqaha mar kale haddaan anba qaadana ibraahino warqadan aan gacanta ku hayo waxaa liin ugu horreyn waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka caashe ibraahim aadan waxaa lasoo yiri c i a qofkan naanees kale iisoo raaciyay marka waa caasho ca u taagan ibraahino i u taagan iyo aadan marka c i a baa layiri iyo sidoo kale daandure waa tahay waxaan sidoo kale bay yidhahdeen marka xiga hambalyo u dirayna annagoo kale ah hooyo xabiibo maxamuud cismaan iyo aabe doctor maxamed cali xaayow iyo cabdalle iyo gacalisadiisa muno cali jeyte iyo sidoo kale majabe iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa ayaan iyo saygeeda iyo caruurteeda caasho iyo saygeeda iyo caruurteeda baa layidhi luuley iyo saygeeda iyo caruurteeda raaqiyo iyo wiilkeeda yuusuf cadde iyo sidoo kale axmed muhalab iyo sidoo kale munasar iyo asxaab kaloo fara badan oo dadka ku jiran ay ka mid yihiin waa fanaaniinta kale ah baa la yidhi cawaale cabdalle yuusuf hanuuniye iyo maxamed xasan xuseen lafoole iyo qunsulka safaaradda soomaalida ee dalka suudaan baa layidhi ibraahim guure iyo uqaybsanaha dhanka hidaha iyo dhaqanka ee safaaradda soomaalida ee dalka suudaan cabdulqaadir guulane iyo sidoo kale baa la yidhi waa abuukar afweyne iyo macalinka orodka iyo asxaab kaloo fara badan oo kala jooga dunida meelo kala duwan waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaan baa layidhi maxamed cali diyeeshe iyo gacalisadiisa faa'iisa xasan maxamed arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wardhigley xaafadda xariyaale waa sagaalkii bishan maaj ee sanadkan laba kun shan iyo toban waxaana leenahay bay yidhaahdeen gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax anaguna waxaanu leenahay guurkiina waanu ku faraxnay ilaahayna ha ka dhigo midkii khayr leh obaad khayr qabana aad ku kala heshaan aamiin waxaan dhambaalkana ka helnay cabdiqani ismaaciil axmed iyo waxa ay yidhaahdeen cabdiraxmaan axmed xayir iyo jaamac axmed xayir ismaaciil axmed xayir iyo aadan axmed xayir iyo maxamuud axmed xayir iyo zeynab axmed xayir dhammaan reer axmed xayir waxaanay jecel yihiin inay taaniyeed kale iyo laaba iyo heestanba ay gaarsiiyaan maxamed jaamac idriis iyo raxmo cali jaamac cali dhegaweyn oo isku mehersada bay yidhaahdeen gar adag gobolka sunaag waxaana ay leeyihiin meherkooda waxaana ba ugu baryanaa inay kala kulmaan nolol raaxo badan iyo guur qayr qaba aamiin warqadanna waa waraaq mehera waxaanay ka timid xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac ku magacdheer iyo cabdulaahi maxamed diiriye cabdiraxmaan maxamed diiriye maxamuud maxamed diiriye xasan maxamed diiriye cabdirashiid maxamuud diiriye iyo mawliid maxamed diiriye aaminah maxamed diiriye kinsi maxamed diiriye iyo nimco maxamed diiriye iyo iido maxamed diiriye iyo ugu dambayntii seynab maxamed diiriye waa dhammaan reer maxamed diiriye waxaanay hambalyo u dirayaan yuusuf maxamed ismaaciil iyo caasha muuse maxamuud oo meherkoodu ka qabsoomay magaalada hargeysa hambalyo taala midana waxaa diraya baa la yidhi aabe muuse maxamuud jaamac iyo hooyo kinsi maxamuud diiriye iyo qadar nuur ibraahim xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo nimco muuse maxamed n bay ku magac dheertaa baa la yidhi adra muuse maxamed iyo odageeda iyo asma muuse maxamuud iyo mawliida muuse maxamuud iyo siciida muuse maxamuud iyo kowsar baa la yidhi muuse maxamuud iyo sucaad muuse maxamuud iyo ugu dambeyntii samiira muuse maxamuud waxay dhammaantood iyagoo reer muuse maxamuud jaamac ah hambalyo u dirayaan yuusuf maxamed ismaaciil iyo caasho muuse maxamuud oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxay leeyihiin meherkiina waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgal loo aayo aamiin warqadan caasho waxay naga soo gaartay ismaaciil maxamed ciise musbaar iyo waxay yidhaahdeen nageeye cali khaliif safiirka loo yaqaano iyo maxamed gayd cabi iyo rashiid awguleed xayd waxayna dhammaantood kala joogaan etoobiya iyo somalilan waxayna jecel yihiin inay taaniyad u diraan farax maxamed ciise musbaar iyo cabdulqaadir maslax cali oo meerkooda uu ka dhacay dirdhaba waxaana ay leeyihiin guur kheyr qaba ayaana ayba idinka ka barina caashaaye waa tahay bal heesta xigta ibraahim uunoo raaci waa codkii macaana ee maxamed b k iyo heestii hodo
hilkii jacaylkaan baryadii haweenkaan hodiyo ayaale haybadiyo handhale وشرحنا عليك وقال اللي عليك وقشي حشود ليك ودي أيالي حيبدي حنالي وشرحنا عليك وقال إلا عليك وقشي وحشود ليك قرطاني سننا جنتي إفكبهلي جنتي إفكبهلي هوك jannadii ifkaba helay jannadii ifkaba helay hoogo odod sagal hagoogtaay dalka hagaa naftaydaay xagku xabaad barsheedu muddo haybinayaay odod sagal hagoogtaay dalka hagaa naftaydaay xagku xabaad barsheedu muddo haybinayaay hirashiyo xilqaadley hayesami dulqaadley hidasami goobaadley haasaawa malabley garashiyo hubsiimaley hirashiyo xilqaadley hayesami dulqaadley hidasami goobaadley haasawa malabley garashiyo hubsiimaley wartaani sananaa jannadii ifkaba helay jannadii ifkaba helay odoy wartaani sananaa jannadii ifkaba helay jannadii ifkaba helay odoy wartaani sananaa jannadii ifkaba helay jannadii ifkaba helay odoy
codkii fanaanka maxamed bike iyo heestii hooda intaas haddaan kaga gudubno dhinacii warqadaha ayaan dib ugu noqonaynaa caasha waxaan soo qabanayaa ibraahim ow warqadana gacantayda markaan ku jirto waxaa lihi dhammaan dadka hoos ku qoran hay iyo aniga la ujeeda ibraahim oo ag fadhiya xataa maarko waxay hambalyo meher u dirayaan baa la yidhi caruuska iyo caruusadda cadnaan haybe maxamuud iyo xaaskiisa nuura iyo yuusuf cabdiw meherkooda uu maanta baa la yidhi taariikhdu tahay waa laba iyo tobanka bisha maaj sanadka laba kun shan iyo toban markaa waa shalay waxay leeyihiin xarunta gobolka togdheer ee burcab uu ka dhacay waxaana hambaliyada diraya baa la yidhi dadka kale ah aabe jamaal maxamuud jaamac iyo aabe yuusuf cabdi jaamac iyo aabe haybe maxamuud jaamac iyo hooyo cibaado maxamed nuur iyo hooyo aasiye siciid barre iyo eedo samsam maxamuud jaamac iyo adera baa la yidhi mubaarig maxamuud jaamac iyo axmed cabdi axmed oo loo yaqaano inacag mareen iyo sidoo kale adeer cabdikariin maxamed nuur jeri iyo adeer yuusuf axmed jaamac iyo eedo shukri faarax shire iyo adeer cabdiraxmaan aadan gamaadiid iyo adeer maxamed axmed waxaa layidhi tamraysa wuxuu ku magac dheer yahay bajaaje iyo adeer dayib cawil nuur iyo adeer elyaas faarax guure iyo ugu dambeyntii baa la yidhi jaweeriya suleymaan ismaaciil oo ku magac dheer ina saleebaan istoobe waa tahay dadkani waxay dhammaantood kala joogaan baa la yidhi fiinland somalilan puntland etoobiya waxayna ilaah uga baryayaan reerkii lagu nastee lagu nagaado ubad kheyr qabana kale hela bay leeyihiin arooskoodan uu soo degdego aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray maryan maxamed cali iyo waxay yidhahdeen seynab macalin cumar iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo xabiibo macalin cumar iyo khadiija macalin cumar iyo suldaano macalin cumar iyo haajiro maxamed nuur iyo leyla axmed nuur iyo abshiro macalin isxaaq yuusuf maxamed nuur iyo xaaskiisa iyo cabdisalaan maxamed nuur iyo maxamuud macalin cumar iyo cabdikariin macalin cumar iyo cabdiraxmaan macalin isxaaq qaasin isxaaq xasan iyo aadan maxamed yare iyo cali cumar ibraahim iyo ciise macalin isxaaq iyo maxamed xasan nuur iyo cabdifataax xuseen aadan dadkaasi waxay kala joogaan muqdisho garowe baydhabo boosaaso iyo sacuudi arabiya bardaale iyo tosilow waxaana ay taaniyo dhalasho u dirayaan axmed macalin abuukar iyo siciido macalin cumar oo gabarh ugu dhalatay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaana gabadhaas loo bixiyay leeyihiin mushtaaq axmed waxayna leeyihiin allah ka dhiga tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin ayaa leenahay aniguna aaminayaan raacina ibraahimow mar kale iyo heesihii dabacsanaa ee dhegeystayaasha aan ugu talagalnay
cashoy heestan soo socota waa hees cusub ee soo baxda labada kun iyo shan iyo tobanka ahiye waaba fresh
adoo raxmad curate oo kale rabbi iiga kaa dhigay anna aan raalli ku ahay haye
naftan ku rabtay iyo qalbigii ku raacad rajadiisa lumise hee inkastood rujuuc tahay nafsiguna ku soo riday isku raysan maynee hee qofba raaska uu rabo rabbi hoo wanaajee adna raarka saarna anna kaan u rooray oo i raaligeliyey iidda wow marka labada kun shan iyo tobankii lasaan qaadaysaa miya heestan iyo ereydaas culculus ee ku jira aan ibraahimow sidaas ku kala dhammaana ay leedahay gabadha waa tayaa ku luqeynaya waxaa ku luqanaysa fanaanada fartuun laki
adiga rafaadiyo loo hora digaliyo
adiga rafaadiyo roloonad igeli haye ibraahim esra inaad la qaada ahayd fanaanada ya salaam gabadhani hadda waad arkaysaa sida ay maaragtay fartuunlaki baa laydhaha sooma fartuunlaka ayaa ku luqaynaysay heestaasi halkudhigeedu ahaa rujuuc waxaan filayaa dhammaantiinba inaad ka hesheen markaan dhalinyarayn jiray ibraahim Hmm.
heesahaas oo kale markaan maqalno waxaan dhihi jirnay dhimbilaha Haye, madaxaa ku xanuuni jira dhimbilaha laysku shubay waxaa ka macnaa shahrinjiya lacabaha kulaaleh waa taa madaxa dejiye waxaa tahay heesa dhowra kalena waa soo wadnaa ibraahimna hase ahaatee waraaqaha inoo dhiban mid ka mid a haddaan soo qabto waxay ka timid v o a waad salaamantiin baa lyidhi marka xiga waa tahaniyad dhalasho waxaana diraya baa lyidhi aabe cabdi nuur iyo hooyo khadiijo xasan iyo axmed cabdi nuur iyo cabdulaahi cabdi nuur iyo xasan cabdi nuur iyo maryan cabdi nuur iyo malyuun cabdi nuur iyo aadan xasan cali iyo aadan isxaaq iyo aabe cabdalla xuseen iyo zeynab xuseen iyo xabiibo xuseen iyo xasan maxamed cali iyo jeelle isgoowe iyo sidoo kale injineer cadde iyo maxamed sheekh cali iyo sadiiq gaasow iyo daa-uud xaaji dhammaan asxaabtani waxay kala joogaan baa layidhi sacuudi arabiya soomaaliya iyo kenya waxaanay dhammaantood hambalyo dhalasho u dirayaan baa layidhi isxaaq cabdi nuur iyo xabiibo ibraahim oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga dhagaxley wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi siyaad isxaaq ducadana waa xaggiina waxaan leenahay siyaad u soo barbaar oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamin waxaa noo baaqaya aaba daahir cabdulaahi yaasir iyo hooyo leyle yuusuf faarax iyo cabdirasaaq daahir cabdulaahi iyo xaaskiisa nimco aadan xuseen iyo xamda daahir cabdulaahi iyo asma daahir cabdulaahi iyo zahro daahir cabdulaahi iyo maria daahir cabdulaahi iyo xabsa daahir cabdulaahi iyo salmaan daahir cabdulaahi zakariya daahir cabdulaahi iyo mascab daahir cabdulaahi dhammaan reer daahir cabdulaahi waxa ay joogaan hargeysa waxayna jecel yihiin inay hambalyo u diraan cabdirasaaq aadan xuseen iyo hodan maxamed suldaan oo meherkoodu uu dhowaan dhacay oo ay leeyihiin guur qeyrqaba ayaan eebeda kaga barina ee nolol raaxo badan aamin warqadana waa warqad tahniyada waxaanay ka timid asxaab fara badan ibraahino waxaanan codsanaynaa bay yidhaahdeen si qiimo badan aad noogu soo deysaan warqadani waa tahay asxaabta warqadan ku qoran waxaa ka mid a maxamuud cali wehliye oo madoobe cali lagu naaniso iyo aabe maxamed cali wehliye waxa uu ku magac dheeryahay suldaan maxamed iyo xildhibaan ah, duniyo maxamed cali iyo caruurteeda iyo cabdulaahi cali iyo caruurtiisa cabdiweli maxamed cali iyo caruurtiisa cabdishakuur maxamed cali iyo caruurtiisa iyo cureejo maxamed cali iyo deeqo maxamed cali maxamed madoobe cali iyo caruurtiisa baa layiri cabdulaahi madoobe iyo caruurtiisa dhammaantood asxaab kaloo fara badan ayaa warqada ku jirta waxaanay hambalyo iyo bogaadin u diray ayagoo kala jooga holland sweden mareykanka nairobi iyo sidoo kale wadanka ethoobiya iyo britain iyo soomaaliya waxaanay tahaniyad aroos oo farxad leh u dirayaan arooska daahir maxamuud cali iyo aroosada leylo maxamed cali arooskoodu waxa uu ka dhacay magaalada ceel god baa layiri ee hoos timaada degmada bacadweyne gobolka mudug waxay leeyihiin ducada waa caasho cudi daandure maxaad ugu duceynaysaa ibraahim oo arooskaasi ka dhacay bacadweyne bashbash iyo barwaaqo iyo in eebba uu kala siiyo ubad qeyrqaba caasha ayaan ugu ducaynaynaa waa tahay dhinacii heesaha markale ibraahim mid kale noo dar caasha markan adigaa noo soo qabanaya waa tahay waxaan soo qabanayaa codka fanaanka codka macaan cabdulqaadir cumar macalin jubba iyo heestiisii baarliin
Yeah.
heesta waaba arkayaba inaad maarata muusikada la socotay iyo siday u dhacaysay iyo xoogaa yaroo boodbood oo jimicsi waa malaha kuwa loogu talagalay goobaha jimicsiga in laga shido dadku ay ku jimicsadaan baarliin waxaa ku luqeynaya fanaanka cabduqaadir jubba dhinacii warqadaha ayaan dib ugu noqonaynaa caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aaba axmed maxamed diiriye nacnac iyo hooyo faadumo jirda nuur iyo cabdicasiis maxamed diiriye iyo cabdiqaadir maxamuud diiriye iyo khaalid maxamuud diiriye iyo dhammaanba reer maxamuud diiriye waxay ambaliyo bogaadan u dirayaan yuusuf maxamed ismaaciil iyo caasho muuse maxamuud oo meherkood uu ka qabsoomay magaalada hargeysa oay leeyihiin guur raaxo badan ayaan eebeda kaga baraynaa iyo ubad kheyr qabo aamiin warqadda ugu dambaysa dhinacayga ibraahim oo waxa ay ka timid marka hore daadihiyaasha barnaamijka ayaan salaamaynaa baa layidhi waa tahay waan idinka guddoonay marka xiga bay yidhaahdeen annaga oo kale ah cabdulqaadir khadar aadan khadar axmed khadar sacdiye khadar maryan khadar iyo luul khadar iyo cusmaan khadar oo kala jooga maraykanka kenya soomaaliya iyo ethoobiya waxaana hambalyo aroos oo diiran u diraynaa bay yidhaahdeen cali amiin khadar xuseen iyo xaaskiisa miski maxamuud xasan oo ku magaca dheer waan cabay oo arooskoodu ka dhacay baa layidhi magaalada toronto ee dalka canada ducadu waa xaggiina baa layidhi ibraahim tani dhinacaaga loo dhaafay magaalada waa tahay waxaan ugu duceyneynaa arooskanna ka dhacay magaalada toronto ee dalka canada in ilaahay uu ka dhigo midkii ubad kheyr qaba lagu kala helo aamin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray awowe dhubbad cabdi wacays iyo awowe cadceed cabdi wacays iyo ayeeyo hooyo qoran axmed sharwac iyo waxay yidhahdeen awowe xasan axmed sharwac iyo xaaskiisa ayeeyo xaliimo axmed sharwac iyo ayeeyo fardowsa cabdi wacays iyo faarax dubbad cabdi iyo bishaar cabdiqaadir xuseen iyo carab bootaan cusmaan iyo zakariya xasan axmed iyo khaalid xasan axmed iyo cali xasan cabdi iyo waxay yidhahdeen cabdifataax cali cabdi iyo maxamed yaasiin maxamuud iyo raxmo dhubbad cabdi iyo zamzam dhubbad cabdi iyo ugu dambaysta hibo xasan axmed waxaana ay jecel yihiin inay salaan iyo hambalyo iyo heestanba ay gaarsiiyaan cabdikariin sheekh isxaaq iyo leylo dhubbad cabdiwacays oo wiil ugu dhashay waxay yidhahdeen cadaado wiilkaasina waxa ay leeyihin allah ka dhigo kii dadkiisa iyo diintiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca amiin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya ibraahim bal heesta ugu dambaysa barnaamijka dhinacaaga markan heesta ugu dambaysa ee dhegeystayaasheenna aan usoo qabanayno waa hees qaraamiya waxaa ku luqeynaya fanaanka cumar dhuule cali barnaamijkii hambalyada iyo heesaha guud ahaan toddobaadkanna intaas ayaanan kusoo koobaynaa intaan toddobaadka dambe kulmi doono waa caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan garabey daandurey oo idin leh sidaas iyo nabad gelyo
midii aad hurdada uga go'daye gama ag ku diiday midii aad gayaan abowna adaye garabka eegaysay midii nabarkan ku geysateed halisdabogaaday galabtaba haddii ay kaa tagtayay gacanta kaa taagtay nacastee haddii ay kaa tagtayay gacanta kaa taagtay haddaad dhimato geeridu marbay noloshadan taaye nafyay kuntarhadu haysata haygunuunu cindeen abtersiwa konanino cishki keenaya bagwaniki maareysani geedoo maarinaya
heestaasi waxay gebageba u tahay idaacadda idii galabnimo furre iyo ismaaciil farjar ayaa idinla socodsiinaytan intaan idaacadda galab fiidnimo ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.